بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله وحن كل حجرني ترجمدي إمام ابن كثير رحمه الله تعالى آخر كيدي يجبجبدي دي أيو عشر كان النقنية qodobkan waxaynu kusoo gebagabeynaynaa wafaatuhu raximahu llahu tacaala waqtigii uu dhintay imaam ibnu kathiir raximahu llahu tacaala maadaama aan ka soo hadalnay kutubtiisii iyo caqiidadiisii iyo manhajkiisii waxaynu kusoo gebagabeyneynaa markaa geeridiisii raximahu llahu tacaala qof walbana waa dhimanayaa ilaahay baana yidhi kullu nafsin daa'iqat lmowt wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld afa in mitta fahum lkhaaliduun nabigaa lagu yidhi calayhi salaatu wassalaam qof kaa horreeyey uma aanu deynin adduunyadan inuu ku waaro adiga haddaad dhimatidna kuwa ku degdegsanaya oo waxa weeye mushrikiinta iyaguna waa dhimanayaan aayaddaas caamkaana ilahi wuxuu yidhi kullu nafsin daa'iqat lmowt marka imaam ibnu kathiir raximahu llahu tacaala sida keyrkiiba u dhimanayeen ayuu u dhintay wakhtigii ilaahay ugu talagalay adduunyadan inuu joogo wixii camal ilaahay u qadarayna uu qabtay ilaahay baa oofsaday oo waxa weeye wakhtigiisiibaa u yimid waxay yidhaahdeen culummadu sida ay caddeeyeen culummada turjumada u sameeyey oo aynu kutubtooda qaar ka mid a ishaari doonno waxay yidhahdeen waxa uu dhintay yowm alkhamiis maalin khamiisa ayuu dhintay imaam ibni kathiir oo lix iyo labaatankii shacbaan ayuu dhintay bay yidhaahdeen sanadku markuu ahaa toddoba boqol iyo toddobaatan iyo afartii waataynu niri waxa uu dhashay toddoba boqol ama toddoba boqol iyo kowdii ama toddoba boqol oo sanad ka dhiman yahay meelaha laakiin waxaynu nidhi oo soo tilmaanay oo culammadu caddeeyeen aabihii inuu dhintay toddoba boqol iyo saddexdii marka toddobadii boqol iyo saddexdii ka hor ayuu dhashay baynu nidhi ilmo yar buuna ahaa ma labuu jiray ma saddex buu jiray ma afar buu jiray lama garanayo calaa kulli xaal marka haddii halkaa laga qiyaas qaato waa taqriiban adigu toddobaatan iyo dhowr jir waa ama toddobaatan iyo saddex ama toddobaatan iyo afar ama toddobaatan iyo shan meelahaas ayuu ku dhintay imaam ibnu kathiir raximahu llahu tacaala waxaanu ku dhintay magaalada dimishqi oo caasimadda suuriya ayuu ku dhintay awalna uu ku koray waxna ku bartay caalimna ku noqday dacwadiisana ay halkaa ahayd wey marka haddana wuxuu ku aasan yahay waxa weeye raximahullah dimishq ayuu ku aasan yahay oo halkaas ayaa geeridii ugu timid waxa uu leeyahay marka uu ka hadlayo naasir naasiridiin dimishqiy naasir adimishqiy marka uu ka hadlayo taariikhdiisa waxa uu leeyahay kaanat lahu janaasatun xaafila xaafilatun mashhuuda kaanat janaasatuhu xaafila mashhuuda waxay ahayd janaasadiisu mid laga soo qayb galay oo magaalada wax alla wixii joogay oo dad ahaa ay aada u soo camireen marka janaasa cadiima oo aad iyo aad dadka usoo xaadireen waayo wuxuu ahaa nin caana oo la yaqaan oo caalim ah oo imaam ah oo sunni ah oo aad dadku u jecel yahay oo diin iyo wanaag lagu bartay ayuu ahaa marka aad baa looga soo qayb galay janaasadiisii calaamad bayna ahayd janaasada cinda salaf calaamad bay ahayd ku tusaysa qofka inuu wanaagsanaa iyo inuu qof xun ahaa oo waxay odhan jireen markay ahlu bidaca la hadlayaan mawcidunaa yowmuuljanaasa ballanteennu waa maalinta geerida maalinta anna aan dhinto adna aad dhimatid bay dadku kale ogaan doonaan labadeenna keenna wanaagsan iyo keenna xun macnaheedu waxa weeye qofka wanaagsan janaasadiisa waa laga soo qaybgelayaa ummadoo dhan baa naxaysa kulli waa ka qaybgelayaan waa u ducaynayaan wanaag bay uga markhaanti kacayaan antum shuhadaa ullahi fi lardi buu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam waxaad tihiin markhaantigii dhulka ood ka markhaanti kacaysaan oo axaadiis badan buu nabigu ku tilmaamay qofka muslimka oo wanaagsani inuu yahay kan ka markhaanti kacayo dadka ku markhaanti kacaya qofka marka wanaag lagu sheego oo dadkii la joogay ay wanaag uga markhaanti kacaan ilaahay markhaantigooda wuu aqbalaya kay xumaan uga markhaanti kacaanna waa aqbalaya marka sidaa daraaddeed axaadiis badan baa ku soo aroortay markii uu nebigu yidhi janaasadii la soo mariyey wajabat tii kale markii la soo mariyeyna uu yidhi wajabat tii hore wanaag bay ku ammaaneen tii dambana xumaan bay ku sheegeen mid walba tii hore oo wanaagga lagu ammaanayna janna u waajibtay buu yidhi tii dambe oo dhibta lagu sheegayna naarba u waajibtay antum shuhadaa ullahi fi lard axaadiid kale waxay tilmaamaysaa nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam afar qof oo jiiraanka ah qofkay wanaag uga markhaanti kacaan ilaahay waa aqbalaa wanaagooda iyo markhaantigooda wixii aynan iyagu ogeynna ilaahay baa u dembi dhaafa marka ahlu bidaca waxay odhan jireen salafku maalintaasa inoo ballana ahlu bidaca cidno janaasadooda ma imaan jirin waxay ahaayeen dad liita oo waxa weeye qof walba waa ogaa waayo dadku ahlu cilmi bay ahaayeen sunnaha la garanayay oo qaa'im ahayd maanta waxaa laga yaabaa dadkii ahlu bidaca ahaa in waxa weeye ayba muuqdaan oo aad iyo aad waxa weeye dadku u jecel yihiin laakiin markay saas lahaayeen salafku waxa weeye ahlu bidacu qiimo ma lahayn sunnaha ayaa qaa'im ahaa ahlu sunnaha ayaa meel walba waxa weeye sharaftoodu tiilay sidaa daraaddeed marka ahlu bidaca cidna qabrigooda ma aadi jirin janaasadoodana kama qeybgeli jirin marka imaam ibnu kathiir sidii a'immadii ka horreysay oo la mid ahaa looga qayb galay janaasadiisa ayaa looga qayb galay halkaas ayaana lagu aasay raximahu llahu tacaala arday badan buu lahaa baynu nidhi oo waxa weeye wax ka baran jiray ardadii marka maanta shaykhoodii dhintay oo imaamkoodii dhintay oo qudwadii ay ku dayanayeen u dhintay qaar baa marka waxay ka tiriyeen rifaa rifaaga waxaa la yidhaahdaa waxa weeye gaba yar oo waxa weeye laga tirinayo qofku markuu dhinto lagu ammaanayo ma aha niyaaxa iyo baroor ma aha oo waxa weeye loo barooran mayo laakiin macnuhu waxa weeye wanaaggiisii baa la tilmaamaya marka qeyb ka mida ardadiisii ayaa ka tiriyey waxa weeye gabayar oo waxa uu yidhi markaa isagoo ku ammaanaya lifaqdika dulaabu alculuumi ta'asafuu wajaaduu bidamcin laa yabiidu casiizi waxauu yidhi lifaqdika waayidda lagu waayey ayaa dulaabulcilmi raggii culuum dulaabulculuumi culuumta raggii dalbayey oo waxa weeye cilmiga kaa qaadanayay ta'asafuu waa naxeen weeye macnaha aad bay u murugoodeen oo waxa weeye aad bay uga naxeen geeridaada qof walbana waa saas oo waxa weeye ahlu khayrkao dhan qofka wanaagsan waa laga naxayaa oo qof walba aad buu u naxayaa qalbigiisa ayaa maaragtay naxdin ka imaanaysaa qofka markuu qofku jeclaa uu dhinto waa raxma ilaahay uu quluubta bilow-aandiga ku abuuray waxa uu yidhi marka wajaadu waxay ku dadaaleen waxa weeye oo aad iyo aad macnaha ilmo ayaa indhahooda ka soo daadatay oo waxa weye ilmo aan go-aynin oo waxa weeye ilin baa daadanaysa oo waxa weeye biyaasaa uga daadanaya indhahoodii markaasu wuxuu yidhi isagoo tusaya inay wax yar tahay waxaas walaakin walow masajuu bimaai damaa'ici bidimaa walaakiin buu yidhi hase yeeshee istidraaj istidraag baa la yidhaahdaa wanaaggaas ay sameeyeen waa wanaag laakiin ma aha mid kafaynaya oo ku filan wanaaggii ibnu kathiir uu ka tegey wuxuu yidhi walow masajuu hadday ku daraan buu yidhi oo ku dhex daraan indha indhahooda ilinta ka socota hadday dhiig u beddelaan oo say macnaha u ooyayaan oo ilintu uga daadanayso hadday dhiig isku beddesho biyihii oo dhiig ka soo daato indhahooda lakaana qaliilan yabna kathiiri arrintaasi waa wax yar bay ahaan lahayd wanaaggii aad gashay iyo khayrkii aad ka tagtay iyo abaalka aad ku leedahay ile jahligiibuu ka saaray waxbuu baray diin buu baray waxa weye dariiqii wanaagsanaabuu ku toosiyey wuxuu yidhi lakaana qaliilan yabna kathiiri arrintaasi waxay noqon lahayd wax yar bay noqon lahayd marka la eega abaalka aad ku leedahay macnaha waxa uu tilmaamayaa oo uu caddaynayaa haddii ay waxa weye say u ooyayaano waxa weye ilmadu indhaha uga daadanayso hadday inta biyihii dhammaadaan arrintu dhiig isku beddesho oo dhiig ay ila- e, indhahooda ka soo daato oo waxa weeye dhiig uu ka soo qubto ilintooda arrintaasi abaalkaagii ma gudi kadho oo waxa weeye wanaaggaagii lama soo koobi karo sababto waxa weeye wanaag badan ayaad u gashay calaa kulli xaal imaam ibnu kathiir raximahu llahu tacaala wakhtigaas ayuu dhintay halkaasuuna ku dhintay waxaanu niri maalin khamiis uu dhintay lix iyo labaatankii shacbaan ee toddoba boqol iyo todobaatan iyo afartii hijriyadu markay ahayd intaas ayay kusoo gebagabowday tarjumadii ibnu kathiir masaadirta loogu noqonayo qofkii rabaa wuxuu u noqon karaa tadkirat lxufaad imaam dahabi waxa uu noqon karaa waxa weye sidoo kale aradd lwaafir linaasir dimishqi wuxuu u noqon karaa oo ka fiirin karaa waxa weye addura lkamir ibn xajar wuxuu ka fiirin karaa eh, albard الطالع- albadr الطaalic waxa uu ka eegi karaa waxa weye maaragtay eh, eh, abjad alculuum lisadiiq xasan khan wuxuu eh, aad iyo aad bay u badan yihiin kutubtoo dhan buu ka helayaa qofkii raba taraajumta culummada loo sameeyo o dhan xataa mucaasirka eh, axmed shaakir raximahullah cimaad tafsiir waxa weye turjumo ayuu ugu sameeyey marka turjumadiisu way badan tahay kutubu taraajum oo ayaa aad iyo aad looga helayaa oo waxa weeye uu aad iyo aad ay culummadu ugu caddeeyeen oo kaga hadleen raximahu llahu tacaala raxmatan waasica ilaahayna han- ha ka abaalmariyo wanaaggii uu ka tegey annagana allaha nagu anfaco wanaaggii uu ka tegey oo waxa weeye aan u ducayno insha allahu tabaaraka wa tacaala waayo nebigu waxa uu leeyahay calayhi salaatu wassalaam uu caddaynayaa qofka haddii wanaag uu galo man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh wanaag qofka idii gala u abaalguda fain lam tastadiicuu haddiidan awoodi karin u duceeye oo waxa weeye ilaahay u barya oo waxa weeye ducada waxa weeye ha kaga bakhaylinina idan markaa waa u ducaynaynaa inuu ilaahay jannatulfirdows alaclaa ka waraabiyo uguna bedelo derajadiisana ilaahay kor u qaado walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin